degmada ceeldheer ayaa lagu qabtay munaasabad xarigga looga jaraya dhismaha iyo qalabaynta lagu sameeyey saldhigga booliska degmada ceeldheer kaasoo ay iska kaashadeen dowladda soomaaliya maamulka galmudug iyo midowda yurub munaasabada lagu daahfuraya dhismaha saldhigga booliska degmada ceeldheer ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda howlaha guud maamulka gobolka mudug saraakiisha ciidanka booliska galmudug iyo agaasimayaal mid ka mida injineeradii dhisay saldhigga degmada ceeldheer ayaa furaha ku wareejiyey guddoomiyaha degmada ceeldheer waxaan joognaa degmada ceeldheer gaar ahaan saldhigga booliska ee degmada ceeldheer waxaan ku wareejinaynaa maamulka degmada saldhiggan oo dhowaan farta laga qaaday saldhiggan oo ay iska kaashadeen dowlad goboleed dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda yurub waxaan furaha ku wareejinaynaa maamulka degmada ceeldheer waxaana rajaynaynaa inuu uu kaalin weyn ka qaato ammaanka degmada ceeldheer iyo deegaanada ku hareeraysan insha allah guddoomiyaha degmada ceeldheer cabdiraxmaan axmed cumar ayaa ka warramaya xarig jarka saldhiggan waxaan u joognaa halkan inaan la wareegno furaha saldhigga cusub ee dhowaan la dhisay ee degmada ceeldheer oo ay iska kaashadeen dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda yurub saldhiggan oo wax badan ka tiri doona amniga degmada iyo deegaanada la xiriira kana kooban kow iyo toban qol oo ka kooban shan xafiis oo qalabaysan hal meeting room hal store iyo saddex qol oo xabsi ah koob iyo tobankaas qol ayuu ka kooban yahay iyo toddoba musqulood sidoo kale masaaxada dhuleed oo ku fadhiyo saldhigga degmada ceeldheer waxaa waaye afartan lagu dhiftay konton oo uu saaran yahay interlogga aad arkaysaan ee quruxdu badan waxaa ku wareegsan silig afar kool baardi ayuu leeyahay dhismaha saldhigga booliska oo laga hirgeliyey degmada ceeldheer ayaa waxaa baahi badan u qabay ciidanka booliska kaasoo ka qayb qaadan doona habsami u socodka howlaha horyaalla ciidanka booliska degmadaasi